waxaan annagoo matalaynaa afartan xubnood oo idin hortaagan iyagoo matalaya dowlad goboleedyada ay kala yihiin jubbaland south west galmudug puntland iyo maxaanku idhahdaa hirshabeelle waxaanu shirkan jaraa'id u qabanay inaanu kaga hadalno arrimo fara badan oo maalmahan dhex xulayay bulshada oo runtii sawir xun ka muujinayay shir halkan ka socda oo looga hadlayo maxaanku dhahdaa arrimaha shidaalka soomaaliya oo xubnahan dowlad goboleedyada matalaya ay maxaanku dhahdaa lagu macsuumay oo aanu ka qayb galayno marka waxaanu rabnaa xogtaas oo runtii maxaanku dhahdaa mistranslation lagu sameeyey inaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay adduunka ka joogaan inta runtii dee maxaanku idhaahdaa sama jeclaha ah oo akhbaarta iyo wararkan maxaanku idhaahdaa sida qaladka loo gaadhsiiya aan u sheegno shirkanu laba arrimood ayuu ka kooban yahay midda koowaad waxaa waaye in sahan mar hore lagu sameeyey labadii kun iyo maxaanku idhahdaa toddobadii iyo labadii kun iyo labadii kun iyo afariyo tobankii iyo shan iyo tobankii iyo toddobiyo tobankii lagu sameeyey badaha soomaaliya in lagu soo bandhigo dhaatadaas in lagu soo bandhigo waa midda koowaad midda labaad waxaa waaye in shirkadaha ganacsiga oo ku la xidhiidha arrimaha shidaalka in loo sheego maxaanku dhahdaa soomaaliya inay maxaanku dhahdaa business maxaanku dhahdaa oil industryga inay inay diyaar u tahay waxaan rabaa dadka soomaaliyeed annagoo ka wakiila dowlad goboleedyada inaanu u sheegno wax contract oo halkan lagu saxiixi doonaay inaysan jiri doonin ayaanu rabnaa dadka soomaaliyeed inaanu inaanu gaadhsiino waxaanu rabnaa dadka soomaaliyeed inaanu gaadhsiino wax haraasha oo shidaal soomaaliyeed lagu samaynayo shirkan inuusan jirin waxaanu rabnaa dadka soomaaliyeed inaanu u sheegno waxa keliya oo shirkani uu kabargarayn doono inay tahay labadaa arrimood oo ta koowaad ay tahay in dhaatadii maxaanku dhahda lasoo ururiyey maaratay lasoo lagu soo bandhigo dadka soomaaliyeed loo soo bandhigo shirkadaha xiiseynaya loo soo bandhigo iyo midda labaad oo ah in la caddeeyo oo lagu wargeliyo hay-adaha ama shirkadaha shidaalka soomaaliya inay diyaar u tahay inay maxaanku idhaahdaa soo dhoweysa cid kasta oo danaynaysa maaratay soomaaliya waxaan waa ku celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad wax haraasha oo la samaynayaa ma jiro wax contract oo la saxiixayaa maaragtay ma jiro inta dadka soomaaliyeed ee samajeclaha ah laga yaabo akhbaarta ama wararkani inay sida qaladka u gaadheen waxaanu rabnaa inaanu ku wargelino runtii wax soomaaliya maxaanku dhahdaa ku dhibaato u geysanaya wax soomaaliya iyo dadkeeda iyo dalkeeda maxaanku dhahdaa aan aan ku samayn waxaan markhaati laga wada yahay inaanaan intayadani aanan marna raalli ka noqoneen dabcan annagoo qudhiga iyagu maxaanku dhahdaa waxaanu matalaa oo aanu runtii u taaganahay maaragtay danta iyo maxaanku dhahdaa wanaagga iyo horumarka dadka iyo dalka soomaaliyeed marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad aan jeclahay in sidaas loo ogaado waxaa jira dad la abaabulayo oo dad ama shaksiyaad muxuu ahaa ka faa'iidaysanaya xog la-aanta dad badani ay maaragtay mudaharaad inay halkan ka qaban qaabinayaan marka waxaanu leenahay kuwaas dadkaas maxaanku dhahdaa qaldaya saaxiibayaalow imaadda shirka maxaanku dhahdaa wuu furan yahay bal waxa aad sheegaysaan oo dadka u sheegaysaan inuu jiray iyo in kale annagaa idinku invite garaynayna annagaa idinku macsuumayna shirka maxaanku idhaahdaa imaada bal waxa aad dadka u sheegaysaan inuu run yahay iyo in kale haddii ay dhacdo in waxaad dadka u sheegaysaan inuu dhab yahay annagaa khaa'imiina annagaa maxaanku idhaahdaa dadka soomaaliyeed muxuu ahaa wixii halkaa kaga halaaba mas-uuliyaddeeda annagaa maaragtay qaadayna marka waxaan jeclahay saaxiibadayda kalena wixii arrimaha aan ka tegay inay maarata ku qabaan waa mahadsantii
bismi illahi raxmaan iraxiim aniga waa magacay waxaa la yidhaha injineer cabdulqaadir waxaanan ahay actually la taliyaha ee, dhinaca khayraadka ee maamulka galmudug waxaan rabaa marka hal shay inaan u caddeeyo dadka taas waxay tahay sidii saaxiibka hore u sheegay waxaa naga batay dalkayga shidaal baa ka buuxa horta bal xaraash noo kaadiye bal horta dalkan shidaal ma leeyahay mase male waxaan u taagannahay biriyo bishu toddobada tahay inaan ogaano hadalkaas inuu dhab yahay iyo in kale waxaa la soo bandhigayaa waxa weeye daatooyinkaas caddaynaya structureka geologicada dhulkayaga wixii laga qaaday meesha beesinadaasu in shidaal ay leeyihiin iyo in kale period wax kale oo jira ma jiro markii la ogaado beesiniskaasu inay jiraan oo shidaal ay leeyihiin oo ay dhacdo inay dhiiri gelinayso dadka investorska inay yimaadaan oo maal gashadaan markaas kadib ayay waxay dalbanayaan oo ay soo abalaagaraynayaan in la siiyo baloogyo marka la siinayo balooga intaan heshiisku dhicin oo wax loo saxiixin wuxuu qaadanayaa ugu yaraan sana saddex componenty uu ka kooban yahay qayb waa qaybta physical iyo financial termska oo ah dhinaca dhaqaalaha qayb waa dhinaca sharciga qaybna waa dhinaca environmentiga midda ugu yar ninka expertiga marka loo geeyo saad la socotaan walaalayaal sanadkii lasoo dhaafay bilowgiisii ayaan wada hadallada bilownay dowlad goboleedyada dowladda dhexe ilaa bishii lixaad lagu seexo khayraad qaybsiga iyo sida wax loo qaybsan doono annagoo taa ka ambaqaadayna iyaan halkan waxaan u nimid in baaritaanadii lagu sameeyey sanooyinka ugu dambeeyay badda soomaaliya wixii ku jira iyo waxaanan ku jirin horta balaan kala ogaano intaa markaan kala ogaano kadib iyaa wakti la furi doonaa ciddii xiisaynaysa inay maal gashato si transparenty ah oo ummaddu u dhan tahay oo la ogaan doono iyee loo soo kala caddayn doonaa marka walaalayaal waxaan leeyahay soomaaliya maanta uma baahna in la yidhaahdo waxaan la joojiya hala socod saad la socotaanba shidaalka la sheegayo waxaa laga yaabaa soddon sano kadib inaana adduunka laga isticmaalin oo hadda waxaa la raadinaya alternatives la raadinaya marka bahalkan la leeyahay wuu ku jiraa waddanka iyo kuma jira laisku hayo ilaa maalintan yaraa ilaa haddana la leeyahay horta balaan kala ogaano marka talabaad oon ka hadlaya waxay tahay xaraash waxaa la xaraashaa wax la nacay waxaa la xaraashaa wax duquubay waxaa la xaraashaa wax markaa in layska bedelo u baahan yahay oo la geeyaa shidaalka soomaaliya xaraash ma ah marka la faafinaya waa la xaraasha la leeyahay runtii waxaan leeyahay inta faafinaysaa walaalayaala wanaagga ha loo jeesto xumaha la iska daayo ummaddaa dhibaataysan ee dhibaatadu ragaadisay ee gaajadu kow ka tahay dagaalada sokay laba ka yihiin ee waxaa dul saaran yihiin iyaan rabnaa inay adduunkan intay joogto dhulkooda ka noolaadaane walaalayaalo arrintaas waxaan leeyahay ha laga fogaado ta saddexaad waxay tahay soomaali waxaysan u dhammayn oo isan wada wadan nin gaara oo qaadan kara ma lah soomaali waxay wada leedahay weeye waa wax har cad soomaalida waxay tidhaahdaa xalaal maalin cad baa la qashaa wax alla waxa meeshaan ka jiray waxa soo bixi doona bannaankay ooli doonaan sidii shalayba heshiiskii aan ku gaarnay eh, meesha la yidhahdo baydhaba ee khayraad qaybsiga ahaa aan bannaanka usoo dhignay marka walaalayaal waxaan leenahay soomaaliya hamidoodu gacmaha is qabsato dalkeenna waxa ku jiran aan ka noolaano ilaahay baa duu noo kaso nabadeen
bismillaah aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdiraxmaan warsame cabdi oo loo yaqaan burhaan diya miyo waxaan ahay xubin ka mid ah guddiga technicalka ah ee iskaashiga dowlad goboleedyada at the same timena xubin u ah puntland kana mid ah guddiga wadaxaajoodka ama f n t c-ga muddo hadda laga joogo sanad iyo bar ayaanu hawshan ka shaqaynaynay waqti aada u tiro badan ayaa la geliyey waxaa loo yeelay khubaradii caalamka dadkii ugu sarreeyey ee aqoonta u lahaa sida resourceka loo qaybsado waxbarasho badan baanu arrintaa ka galnay ama ha ahaato dhaqaalaheeda ama farsamadeeda ha ahaato sidaas awgeed ma jirto annagu oo ah dad soomaaliyeed in halkan london aan u nimid inaanu kaga qayb galno wax aanu ahayn waxaanu ku nimid sida saaxiibada u sheegeen oo halkan lagu xaraashiyo umaanaan imaan kamana warqabno mana jidho midda labaad waxa weeye anigu london waxa weeye markii ugu horreyso shiru imaada maahan waxaan nimid london eh, one waxaan imid london two intaa waxaa looga hadli jiray siyaasad humanitarian iyo see soomaalida loo caawiyaa si ay dowladnimadooda u haystaan maanta soomaalidu waxay isugu timid waxaa berito ilaahay idankii kasoo qeybgeli doona shirkaas shirkadihii adduunka ugu waaweynaa oo aan maanta qaybo ka mid a aanu la kulannay marka la isku daro shirkadahaasi dhaqaalaha iyo g d b gooda hadda markii aan joogay kor ayaan google garaynayay marka la isku daro waa trillions and trillions of dollars shirkadahaasaa maanta waxay u yimaadeen u yimaadeen oo soo doonteen soomaaliya maalgashigeeda in laga hadlo dadka soomaaliyeed ha ogaadeen shuruuc wixii inooga dhiman wada hadal wixii inooga dhiman intaba waa la dhammaystirayaa berita waxaa loo imaanayaa daatadii ugu dambeysay ee badda soomaalida laga qaaday waana badda keliya laga qaaday in la tuso caalamka soomaaliya in khayraad ku jiro wax qaybsigeedii iyo mataqaanaa shuruucdeedii kulligeed waxa weye wixii inoo dhammaadeen waa inoo dhammaadeen oo ugu horreysay heshiiskii baydhabo lagu galay oo runtii ahaa heshiiska sababay shirarka noocaan oo wadajirka soomaaliya inay u qabsoomaan marka waxaan ku celinayaa oo saaxiibaday la qaadanayaa mar kaleeto shidaal la xaraashayaana ma jiro riisoo soomaali leedahay oo si musuq maasuqa oo aan shuruucda waafaqsanayn loo isticmaalayaana ma jiro annaguna halkan waxaan u nimid wixii markii horeeto aanu qeybta ka ahayn oo aasaaska ay u ahayd heshiiskii baydhabo in lagu saleeyo waxa soomaaliya ay geli doonto midda labaad dadka waxaan kaloo xusuusinayaa hadda seismic surveygii laga subiyey soomaaliya ma dhammaystirna sidoo kale waxaa qaybka aan u nimid inaan shirkadaha ugu yeerno qaybaha soomaaliya ka mid ah oo aan weli laga qaban seismigaasna in laga sameeyo waana la suubin doonaa wadahadalkoodina waa bilowday waana la yeelay dee saxiixeedii iyo heshiiskeedii baa dhiman marka soomaali weyn anu waxaan u qaadanayaa waraaqihii lasoo saarayey qoraaladii lasoo saarayey in lalahaa tala soo jeedin oo ahayd waryaa waxayna la boobin war waxayna aan xagsano war waxayna ma garanaysaa si fiican ha inoogu qabsoomeen laakiin soomaaliya hal hal ha ogaato soomaaliya hal ha ogaato haddii la yidhi soomaaliya khayraadkeedaa laga hadlayaa qof kasta oo soomaaliya maanta waxaa ku habboon arrintaa inuu taageero arrintaa inuu soo dhoweeyo arrintaa in mugdi la geliya maahan siyaasadda mugdi baan gelinay diinta xitaa mugdi baan gelinay maanta resourcekii soomaalida oo bondageka fakriga inaga xoreyn lahaa ayaa wada hadalkiisii la galay ragga halkaana fadhiga halkaan hadda idinla taagan gobollo kala duwan baanu ka nimid muddona waa wada shaqaynayna niman yeelaya ama ka shaqaynaya waxaan soomaali u cuntamin ma ahan rag badan oo maanta halkaan soo gaarsiiyey oo saaxiibaayna si goobannimo labay dalkaan ugu shaqaynayaan marka ciddii qalad wadda ayadaas ka soo bixi doontee soomaaliya mugdi mugdiga aynu iska dayno gaar ahaan arrimahan hadda socday inaan mugdi gelinin wasalaamu calaykum waraxmatullahi